bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dadkana dhegeysanaya kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho qodobada wararkeena ugu waaweyna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay war-saxaafadeedkii aanan xaqiiqda ku salaysnayn ee kasoo baxay dowladda kenya maamulka gobolka banaadir oo dardar gelinaya dhammaystirka xoog goobaha bulaacadaha ah ee dhex mara wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamka ee dhegeystayaal warkeena subaxnimo aad ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid noqon doonaa madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo dowladda u k iyo dowladaha kale xiriirka kala dhexeeya ee qaaradda yurub ugu baaqay inay kala qayb qaataan dagaalka lagula jiro ururka isku magacaabay khilaafada islaamka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan khiyaarta awada naga dhegeysataa idilkiinba meel waliba aad joogtaan waa subaxnimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha februari sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay warkii aanan xaqiiqda ku saleysnayn ee kasoo baxay dowladda kenya war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay agaasimaha t v-ga qaranka liibaan cabdi cali
war-saxaafadeed dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda kenya lix iyo tobankii febraayo laba kun sagaaliyo toban waxa ay caddaynaysaa kow dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay shacabka soomaaliyeed u xaqiijinaysaa inay u taagan tahay ilaalinta madax bannaanida qarannimada midnimada iyo wadajirka dhuleed iyo badeed ee jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya labo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay aada uga xun tahay war-saxaafadeedkii aan xaqiiqda ku salaysnayn ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayna ku amartay danjiraha soomaaliya ee kenya inuu wadatashi ugu laabto soomaaliya iyadoo sidoo kalena wadatashi ugu yeertay danjiraheeda war-saxaafadeedkaas oo ay ku jireen qodobo meelka dhac weyn ku ah dowladnimada sharafta iyo daris wanaagga ka dhexeeya labada shacab saddex dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay caddaynaysaa in khariidada shidaalka ee soomaaliya ee lagu soo bandhigay shirkii london islamarkaasina aysan jirin ah oo la xaraashay afar dowladda federaalka ahliya waxa ay ku kalsoon tahay xaqnimada dacwadda maxkamadda cadaaladda caali in ay maxkamaddu u qaadi doonto dacwadda si xaq ah sidaas darteedna dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay ku baaqaysaa in laga war dhowro go-aanka maxkamadda shan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyada oo maraysa wadiiqooyinka diblomaasiyadeed ee caalamiga ah waxa ay dowladda kenya la wadaagtay qoraal rasmi ah oo ay uga fal celinayso war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaraddeeda arrimaha dibadda lix dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay xusuusan tahay kaalintii wanaagsaneed ee dowladda kenya ay ku garab istaagtay soomaaliya toddobo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay u mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan oo muujiyey midnimo iyo waddaniyad taageerana la garab istaagay dowladdooda
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha t v-ga qaranka liibaan cabdi cali oo warbaahinta u akhrinayay warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo wada ayaa wada qorshe lagu dardargelinayo dhammaystirka xoogga wadaniyiinta ee sida mutadawacnimada ula shaqeynaya ciidamada ammaanka waryahaga aamine xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaysa maamulka gobolka banaadir ayaa ka bilaabay degmooyinka gobolka banaadir uruurinta dhalinyarada degmooyinka gobolka kuwaasi oo la doonayo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si loo xoojiyo amniga caasimada dalka degmada wadajir ayaa noqotay degmadii ugu horeysay ee soo dhammaystirto xoogaga wadaniyiinta ay ka qayb qaadanaya la shaqeynta ciidamada amniga degmooyinka waxaana munaasabad lagu muujinayay arrintaasi lagu soo bandhigay degmada wadajir ee gobolka banaadir munaasabadaasi oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka kala socotay xafiiska madaxtooyada maamulka gobolka banaadir qaar kamid ah gudoomiyaasha gobolka banaadir xildhibaano iyo marti sharaf gale ugu horeyn ayaa waxaa halkaasi hadalla ka jeediyeen sanatar samsam cabdi iyo gudoomiyaha guddiga abaabulka wacyigelinta qaranka yuusuf deeriye waxa ayna sheegeen in dhalinyaradu looga baahan yahay in ay noqdaan dadkii beri wadanka wax u qaban lahaa barnaamijkan oo uu madaxweynuhu abaabulay maanta waxaan qiraynaa haddaan nahay guddiga abaabulka in shacabka gobolka banaadir uu abaabulan yahay haddaba arrintan yaa guddiga gacan ku siiyey madaxweynuhu abaabule runtii waxaan leenahay mas-uuliyiinta gobolka la-aantood hawshani ma dhaqaaqdeen
waxaan dhiirigelinayaa ama maaragtaaye u hambalyaynayaa dhallinyarada meeshaan fadhiso in ay yihiin dhallinyaradii maaragtaaye hadda waddanka ayaga madaxda ka ahaan lahaa mar kasta waxaa la yidhaahdaa dhallinyarada mustaqbalka madaxda ahaan laheedaa la yidhaha laakiin hadday madax yihiin adinkaa waddankan iska leh adinkow difaac idinka rabaa adinkow inuu garab istaagtiin oo idinka rabaa waddankaad leedihiin ciiddaad leedihiin dalkaad leedihiin inaad maaragtaaye cadow kasto oo dhan kasta qof kasta meeshaay difaa joogto inay ka difaacdo gudoomiyaha degmada wadajir ayaa waxa uu ugu mahadceliyey maamulka gobolka banaadir sida fiicneed ay ula shaqeeyeen maamulkiisa waxaana xooga wadaniyiinta ku booriyey in ay ka shaqeeyaan nabadda afarta waaxood xoogaga xoogagaasi runtii waxay ku yimaadeen in galab walba iyo maalin walba lala shiro waax waaxaha ka mid ah iyadoo markaa la fiirinayay dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan waxaan rabnaa maadaama ay madaxdeena la joogto afarta waaxood xoogagooda inay ka mid yihiin mas-uuliyiinta degmada waxaan wada ognahay in muddo hore oo dhowr bilood laga joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu ku dhawaaqay in xoogaga ay kaabaan degmooyinka mudana guddoomiye waxaan dhihi karnaa annaga degmada wadajir wakiilkeena loo soo magacaabay waa wakiil aan nasiib u yeelannay in badan nala shaqeeyey ee isgarab istaagnay galabtana wax soo saarkiini wax soo saarkiisa uu idin muuqdo basma camar shakeeti iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir oo la hadashay dhalinyarada xooga wadaniyiinta ayaa sheegtay in dhalinyaradu looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka kana qayb qaataan ilaalinta iyo xasiloonida nabadgelyada degmooyinka gobolka banaadir heerka ay iskugu xiran yihiin gudoomiye gudoomiye ku-xigeen waax laan deris tabantiriye falar intaasaan iskugu xirannahay waxaan laga rabaa intaas annagoo ah haddana tiradeena eesa gaaraysa intaasoo kun marka haddaan degmadeena ninka ku jiro cadowga haddaanan annaga iska qabanin maalin walba uu dhammaynayo ummadda soomaaliyeed dhiigga daadan maaliyeed mana u dulqaadan doono maalin walba inuu daato waxaan rabnaa inaan iskugu hormarino inaan ka shaqayno amniga caasimadda gobolka banaamada degmada sidaan oo kale ay ugu dhisan yihiin xoogaga wadaniyiinta degmo walbaba inuu u istaaga dhallinyarada maanta ku nool aadaan usoo dhaweynaa barnaamijkan aamin xaaji xuseen maxamed raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
waa mahadsantaha amino maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa xukun dil ah waxay ku riday afar dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen dil nin ganacsadaha magaalada boosaaso lagu geystay toddobaadkii hore xukunkan ayaa waxaa riday amaba ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka bari abuukar maxamed
taarikhdu tahay toddobiyo tobanka bishii labaad laba kun iyo sagaaliyo toban maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhegaysiga garmaqalka eedaysanayaasha maxkamadda hortooda la keenay kuwaasoo ku eedaysnaa qodobada xafiiska xeeraanta ku soo eedeeyey oo ah iyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed aayadaha iyo qodobku waxa weeyaan wax kaloo xeeraanintu eediisa ku soo darsaday aayadda aad ee suurat maida gabagabadii eedda haddaba maxkamaddu iyadoo dhowraysa kasoo qaybgalka eedaysanayaasha iyo xafiiska xeeraalinta iyo dhinacyada ay khusayso dacwadda dhammaanshaha garsoorka iyo kaaliyaha iyo saraakiisha ilaalinaysa ammaanka waxay dhegaysatay go-aanna ka soo saartay ee dacwad ciqaabeed lidku ah eedaysayaasha cabdifataax axmed xasan farxaan siciid yuusuf maxamed cabdiraxmaan maxamuud iyo daahir dalmar saala dhammaantood waxay ku eedaysan yihiin qodobada iyo aayadaha aan soo tiriyey soo sheegay markii aragtay maxkamaddu eedda xeeraarinta iyo sababtay siyaabaha wax u dhaceen lid kuwa eedaysanayaasha sababtay dhimasho marxuum salaad cabdi diiriye markii aragtay dhegaysatay dooda xeeraraalinta maxkamadda horteeda ka soo jeedisay iyo jawaabtii ay ka bixiyeen eedaysanayaasha iyo qareenkooda markay maxkamaddu tixgelisay u baahnaanshaha cadaymaha rasmiga qofka lidka ku ah dacwadda ciqaabta ah la hor keenay maxkamadda cadaymo ay maxkamadda horteeda hore uga qoreen oo ay ku kala sheegayaan sababta ay dembiga ay ku jiraan iyo sida uu ahaa markii maxkamadda la hor keenay dhibanayaal ay ka qaateen moobilo kuwaasoo u isticmaalay hub sida qoriga maxkamadda la hor keenay ay kaga furteen iyadoo loolala xidhinaayo marxuumkiin inay ku dileen qoriga maxkamadda horteeda la keenay markii maxkamaddu aragtay agabkii ay wax ku dileenoo maxkamadda la hor keenay oo ah qori ak fodhisabana oo xaba ay ku jibdo iyadoo la sheegay inay markii hore ku jireen labana ay ka dhacday laba xaba ay ka dhacday maxkamaddu waxay ka qaadatay go-aankan waxay wada jir maxkamaddu ugu xukuntay afarta eedaysana maxkamadda hortaagan cabdifataax axmed xasan farxaan siciid yuusuf maxamed cabdiraxmaan maxamuud iyo daahir dalmar saalax dil toogasha iyadoo u cuskanaysa maxkamadda aayadda soddon iyo saddexaad ee suuratulmaa-ida waxaa maxkamadda horteeda ka furan qaadasho rafcan soddon cisho gudahood wabilaahi towfiiq
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka bari abuukar maxamed oo ka hadlayay magaalada boosaaso kulan looga hadlayay fidinta beeraha iyo sidoo kale kobcinta waxsoo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa lagu qabtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada balcad iyo sidoo kale ururada iskaashatooyinka beeraleyda ah maxamed amiin yabarow oo ah waryahayga degmada balcad ayaa warkan inoo soo diray
xafladan ayaa lagu daahfurayey mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka beeraleyda degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe waxaana kasoo qaybgalay daahfuurka mashruucan maamulka degmada balcad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hay-adaha agusom iyo g s b group ayaa fulinaya mashruucan lagu horumarinayo wax soo saarka beeraleyda degmada balcad waxaana ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey titoor cabdi aadan cusmaan iyo asli axmed oo ka mid ah hay-adaha agusom iyo g s b group
bulshada ku nool degmada balcad waxaana insha allahu tacaala hadduu allaha awoodda la idmo aan rabnaa in aan ka howlgalno wax soo saarka dhinaca wax soo saarka beeraha in la hormariyo si shaksi kasta oo ku nool degmadan uu u gaaro isku filnaansho uusan u baahnayn in qof kale uu gacanta u horsado sida aynu maanta halkan ku soconno oo aan u imaanay safarkeenu ahaa waxaan insha allahu tacaala ku dadaali doonaa in degmada balcad beeralaydeeda ku nool in insha allahu tacaala laga taabigeliyo aseendooyinka ugu waaweynaa ee baradhe ee soomaaliya ka baxa
laakiin aniga waxaan diyaar u ahay axmedey wuxuu diyaaran yahay oo maxaa dhihi jiray hay-adda abkaas madaxda ah iyo g s b waxaan diyaar u noqonay annaga inaan diyaar u noqono dadka aan tusino meeshaanay meel wax laga qaban karo inay tahay meeshaan meel qabad inay tahay madaxa mashruuca waraabka degmada balcad ibraahim xaamud xasan dalfa iyo ugaas maxamed weli ugaas xuseen slow ayaa sidoo kale ka hadlay waxaan u taagannahay maanta soo dhoweyntii aarkusom iyo j s b oo ah hay-ad naga tala kuleynayso amba diyaar u ah inay wax la qabato leelanayda degmada balcad ka soo jeedo aqusom iyo gsb muddo bil laga joogo waxay qaaday caro degmada balcad ah oo caro madow iyo carracad oo loo qaaday waddanka jarmalka waxaana lagu soo guulaystay in balcad uu ka bixi karo abuurka ay wadaan oo ah baradhada sidaas darteed baradhada hadda noloon keenay wax badanaa naga sii maqan baradhada yaan laydin dhihin bilaha ay leedahay inaana suginana laka rabaa beerayda haddaana waxaa ka mida meelaha lagu duugto waxaa ka mida jikada habarta agteeda ha ku duugato biyaha ha ku duugato tuubada hoosteeda ha ku duugato la saddex aba afar cab inta qoladaanu noo shaqayhayso taynaa soo baxaysa gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa u mahad celiyey hay-adaha agusom iyo g s b group sida ay u taageerayaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool degmada balcad
awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh marka labaad waxaan u mahad celiyaynaa hay-adda egosom iyo hay-adda- hay-adda g c b group oo ay hogaaminayso walaashayn asli oo nooga timid dalka jarmalka waxaan rabaa inaan si qaasa ugu sii mahad celiyo gruubka beeralayda degmada balcad oo ah maanta wejiyadooda si fiican ugu dheehanayo inay diyaar u yihiin mashruucan taabagelinta ah ee loo keenay beeralayda degmada balcad inay ka faa'iidaysan doonaan oo uu hogaaminayo adeerka ibraahim xaamud ibraahim dalfo iyo gruubkiisa oo aan u jeedo inay maanta diyaar u yihiin qof walba yaambadiisa iyo garweyntiisa oo kor u haysto oo sugayo baradhada abuurkeeda inuu godka ku rito
maxamed amiin iyo barow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad
waa mahadsantahay maxamed maamulka gobolka banaadir ayaa wada dadaalo lagu dayactirayo goobaha bulaacadaha ah ee loogu talagalay inay biyuhu maraan ee qaar ka mida wadooyinka magaalada muqdisho aamine xuseen maxamed ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaysa mas-uuliyiintaani ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa tagay warta kilomitir for halkaasoo iskugu yimaadaan biyaha wasaqeysan ee ka kala yimaada degmooyinka wadooyinka magaalada muqdisho markii ay da-aan roobabka waxaana mas-uuliyiintaasi ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee tagay halkaasi oo ahaa ujeedkooda in dayactir lagu sameeyo dhuumanka qaada biyaha ee ka buuxa qashimada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir aadan sheekh cali fiidow oo ka hadlay halkaasi ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir ay qorsheynayaan in la dayactiro dhuumanka qaada biyaha si magaalada loo dhooro nadaafadda iyo bilicda ay lahayd Ee, wartaas maanta waxaan u joognaa in wartaas laga shaqeeyo een, hoos loo qodo biyaha iyo qashinka iyo carrada dhex fadhisa in laga saaro loona diyaariyo markuu roob do biyahaasu inay safat yihiin biyahaasu ku fatihi jiray xaafadaha ee wartan ku dhow iyo laamiga oo sidaa daraaddeed laamigu ay go'i jireen marka maanta waxaan u taagannahay inaan wartan la qodo oo hoos loo dheereeyo si biyuhu markay u yimaadiin biyuhu waxa ay u ceshato biyuhuna laamiga ay us- aysan ugu fatihin Ee, wartaanu ma aha tii ugu horeysay oo gobolka banaadir uu ka shaqaynayo waxaa jirtay een, warta xamar weyne ku taalay oo iyaduna war aad u weyn ahayd oo biyuhu markay roobka u yimaado fatihi jirtay in ayadana waxa waaye si fiican looga shaqeeyey oo dhuumihii aadi jiray badda la furay wa- een, wartaasuna ay ahaan doonto hadda kadib haddii roob da-o mid waxa waaye biyo aysan fatihin wadooyinkana biyuhu aysan fariisan Ee, taasu waxa waaye waa xalka hadda wada wartan aan ka shaqeynayno waa xal ku meel gaar ah waxaan rabnaa xal oo kama dambaysa oo hadda qiimeynteeda aan wadno biyuhu meesha markay ka yimaadaan in lagu xiro ee, dhuumo lagu xiro dhuumahaasuna badda toos ay u aadaan waxaan rajaynaynaa shacabka ku dhaq- ku dhaqan gobolka banaadir inay nagala shaqey doonaan waxaan rabnaa waraha ama biyoqabadyada dadka dhuumaha ku soo xirta inay waxa waaye ay ka waantoomaan ay ka joogaan aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka muqdisho halka warkaasin kaga imaanaya waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa dowladda u k iyo sidoo kale wadamada kale ee xiriirka lale ee qaaradda yurub ugu baaqay inay haatan kala qayb qaataan dagaalka lagula jiro maleeshiyada argagixisada ah ee daacish trump ayaa waxa uu ku booriyey in loo baahan yahay wuxuu ku booriyey wadamada qaaradda yurub in loo baahan yahay in dagaalkii ugu dambeeyey la iska kaashada kaas oo meesha looga saaraya in yar oo aanan ka badnayn siddeed boqol oo qof oo ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee daacish hadalkan ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa twitterka wuxuuna hadalkan ku socdayaa iyadoo argagixisada daacish ay haatan hareereeyeen xooga kurdiyiinta ee maraykanka oo taageera kuwaas oo weeraro culus ku qaaday goobtii ugu dambeysay i s ay isku aruurinayeen oo ku taalla xadka u dhexeeya wadamada ciraaq iyo weliba suuriya waxaa jira dagaalamayaal ama argagixiso ka tirsan i s oo xooga kurdiyiinta ay gacanta ku dhigeen saraakiisha madaxweyne donald trump ayaa haddii lasoo dhaafay waxay wargeyska the telegraph u sheegeen inay ka cabsi qabaan in qaar ka mid ah argagixisada daacish ee maxaabiista ah ay qalqal ka geystaan wadamada qaaradda yurub haddii aanay si deg deg ah cadaaladda loo horkeenin warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadan waa naga inta